waan kala dhex galay markaasaan qur-aan ka dhegaysanayay riwaayad kalena waxay leedahay maya e qola ayuu la cabbi jiray baalkii ay gaaladu cabbi jireen qoladiibuu habeenkii waaye qaar kale u isiri u tago kuwiina waa soo waaye qaar saddexaad buu raadiyo waa soo waaye markaasuu isiri kacbada iska soo dawaaf kacbadiina wuxuu ugu yimi rasuulka oo ku tukanaya calayhi salaatu wasalaam markaasuu isiri maxamed hadduu ku arko waa kaa waxa weeyaan waa shakiy daahu isku soo toosiyey markaasaa wuxuu maqlay rasuulka oo le calayhi salaatu wasalaam wamaa huwa biqowli shaacir markaasuu yidhi markaa hadalka markuu qur-aan ka dhegaystay bu yhi wallahi waa shaacir waa gabaya ninku hadal macaana malaa waa gabay markaasaa waxaa ku jirta suurat lxaaqa wamaa huwa biqowli shaacir saan yaaban i wallahi wuu ku ogyi waxaad ku hadashay wuu ogyi saan haddana yidhi wallahi waa kaahin malaa waa faaliye walaa biqowli kaahin ayuu haddana yidhi markaasaan yaabay wallahi waxba kama qarsoono ninka waxba kama qarsoona markaasuu la yaabo maalintaa qalbigiisa waxaa ku dhacay islaamnimada maalin labaadna laakiin waxaa ka xoog batay gaalnimadiiyo haddana dib baa umasaxday maalin kale wuxuu arkay qoladii aan soo maraynay ee shan iyo tobanka ama afar iyo tobankaa gurguushiroonaya oo xidhxidhanaya gabadhii layla binta abi xasma teete wuxuu yihi inahu lindilaaqu yaa umma cabdillaah oo miyaa dhaqaaqdeen yaa umma cabdillaah say tihi ha wallahi waa dhaqaaqayna waana dhibteen waana maarata waana garaacdeen waan idinka tegaynaa dalkiinaba markaasuu yihi saxiibakum allah garabkiina allaha galo way yaabtay kelmaday ka filaysay cumar ba may hayn ninkeedii caamir rabiica ayaa soo noqday waxay ku tihi maanta kelmaddii cumar igu yidhi waad yaabis oo muxuu ku yidhi kelmadda ma waxaad ku fikirtay buu ku yidhi in cumar islaamo wallaahi lan yuslima haada xataa yuslima ximaaru lkhadaab ayuu ku yidhi kaa islaamnima ka dheer ilaa dameerka aabihii islaamo isagoo islaami maayo buu ku yidhi wuxuu ogaa xaaladdu taagnaa laakiin gabadha aragtideedu aad bay khatar u ahayd ayaa meer kadibba tallaabadan u qaadi doonaa waxaa kaloo meesha aan ka marnayn ducada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee u duceeyu lahaa ilaahayow ee ku xooji allahuma aciza alislaama biaxabi alcumarayni ilayk labada kaad jeceshahay camr ibnu hishaam oo abijahla iyo cumar ibn khadaab isagaana noqday kii alla jeclaa ka kalena wuxuu noqday midaan ilaahay subxaanahu wa tacaala qiimo u yeelin riwaayadda caankee wada garanaysaan qaabku u islaamay iyo siduu u diyaargaroobi rasuulka doonaya usoo dilay iyo ninkii soo leexiyey usoo leexiyey ee walaashii iyo ninkeeda iyo khabaab oo la jooga riwaayaadkaasi xagga sanadka marka gebigooda la isku celiyo sanadkoodu ma asixin si weynna waxa weeyaan waa u daciif laakiin culimadu waxay leeyihiin riwaayaadka xadiisigaasa loo sugo iyo siiradu aad bay u kala yarduwanaanayaan inay dhacdayna waa suurtagal laakiin waxaa la eegayaa uun qawaaciddii xadiiska may inta badan ku sugnaanin waana riwaayad wada garanaysaan waxba ku tiigaali mayn cumar markuu islaamay aad bay saxaabada ugu farxeen isaguna markiiba wuxuu sameeyey isbeddel weyn wuxuu rasuulku yihi alayhi salaatu wasalaam alasna cala alxaqi in mutna aw xayiina oo rasuul allah haddaynu dhimanno ama aynu noolaano maynaan islaamnimo ku sugnayn ha waa ku sugannay fa fiima alikhtifaau idan oo haddaa maxaan la dhumanaynaa inasaara sidii bay ku baxeen laba safay ku baxeen waa marka loo bixin doono alfaaruuq waxaa kaluu ku nidar galay cid kastoo gaalnimadeeda ogeyd inaan islaamnimadeeda soo ogeysiiyo meel kastoon gaalnimo la istaagoon kaga sheekeeyena inaan islaamnimada kaga sheekeeyoon la tago deetana wuxuu is yidhi dadku waraystay ayu qurayshin anqalu lilkhabar reer quraysheed yaa ugu warshay ka badan buu yidhi oo dadku markay meel wada joogaan rag iyo dumarba waa las yaqaanaa dadka qaar baa warku gubaa oo in yar markuu soo helo aan haysan karayn oo afku gariirayaayo ilaa uu sheego aan nafisayn deete waxaa lagu yidhi ninka la dhaha jamiil ibnu macmar ninkaa weeye ninkii buu u tegay deete wuxuu ku yidhi atudrik annanii aslamtu ya jamiil jamiilow ma og tahay inaan islaamay sida riwaayadku sheegaya ninkii mar keliya intuu saais u kala jeediyey ayuu dhaqaaqay ila waa abuur ilaahe wuu dhaqaaqay deete wuxu uhi yaa macshara quraysh ina cumaran qad saba cumar diintii waa ka baxay waa bidcoobe waa noocay imkaa u dhigaan gaaladu markay war kaa qaadaan war islaam leeyahay hamoodi saadii inay udhigayaan ee odhanaya saas iyo saasay lahayn laa qaabkooda udhigaya iyagaa waxooda ku darsanaya mabaadidoodii fikirkoodii bay ku larayaan deetana qaab kaluu soo baxaya iminka ninkani cumar muxuu ku yidhi waan islaamay waan islaamay miyuu gudbiyey mu gudbinin adigu ha ka sugin ninka gaalaad inuu sidaada u warramo udhaa darsi baa laga dhigaya masjidulhuda la kuma odhanayo sidiisuu u dhiganaya isagu qaabkiisa u fasiranaya dabeetana ummaddiisa sidii buu ugu gudbinaya wuxuu yidhi ninkii cumar la odhan jiray waa bidcooba diintii waa ka baxay isna waa daba socon wuxuu leeyahy kadabta been baad sheegtay dabeetana halkaa waxaa dhex maray dagaal xooggan oo gacmaha isula tegeen wuxuu leeyahy cabdillahi bni cumar oo yar oo shan jir ah aabbahay baan daawanayey oo quraysh oo dhan isugu tagtay subaxii ilaa iyo barqay istilayeen buu yidhi subax iyo barq waa keligii markuu daalay bu iska fadhiistay iyaguna way isku xeereen buu yidhi kuma dhacaane way isku xeereen markuu daalay markaasuu leeyahy wallahi waxaad doontaa sameeya haddaanu saddex boqol nahay ama waan idinka tegi layn ama waa nooga tegi lahaydeen maka ilahay baa ku ilhaamiyey waayo rasuulku alayh salaatu wasalaam wuxuu odhan jiray ina alxaqa la yantiqu fi lisaani cumar cumar xaqaa ku hadla xaqaa ka dhex hadla waaba inta ilaahay waafajiyeyoo dagaalkii ugu horreeye beder saddexaa boqol bay ahaayeen wax yar baa dheeraa wax yar baa dheeraa maalintay muquuniyeen gaalo ay ka adkaadeen intuu sheegay un bay ba ahaayeen cumar islaamkiisuna nasri buu ahaa cabdullahi bin mascuud waxa uu lahaa mabaanaan ku tukanin kacbada hareeraheeda ilaa cumar islaamay maalintaasaan si xorriyada isaga tukanay salaadiina kootarabaankii iyo qarsoodigii ay ka baxday ninkii wax nagu yidhaana intuu nagu yidhi in leeg aanu ku nidhi kii wax nagu dhuftana aanu ka goosannay maalintaasaan awood wuxuu odhan jiray ina islaamahu kaana nasran wa kaanat khilaafatuhu cadlan waraxma islaamkiisu nasri buu ahaa markuu khilaafada qabtayna cadaalad iyo naxariis buu ummadda u ahaa waa cumar radia allahu tacaala canhu xilligaa muslimiinta afartan nin iyo koob iyo toban dumaruu kitaabku leeyahay waa inta baaqiga ah ee kusii harsanayd maka laakiin dee inta kale waa kuii hijrooday ee maqnaa fi sanati alkhaamisa aslama waxaa islaamay rajulaani min kibaari quraysh mashhuuraani waxay caan ku ahaayeen bilquwati washajaaca quwadda iyo geesinimada wa huma xamsa camu nabiy sala allahu aleyh wasalam wa cumar bnu lkhadaab sani lkhulafaa araashidiin wa kaana cumar wuxuu ahaa qabla islaami min acdami almucaaridiina lilislaam faacasa allahu lislaama biislaamihima wa kaana almuslimuuna waxayn fi dalika alwaqti xilliga arbaciina rajula waxdaa casharata imra'a fi sanati alkhamisa min annubuwa acaza allahu lislaama ilaahay islaamka wuxuu ku xoojiyey bicumar bni khadaab waxamsa ibni cabdilmutalib cami nabiy sala allahu aleyh wasalam xisaari nabiyi sala allahu aleyh wasalam nebiga oo la godoomiyey iyo wa ahla beyti lamaa ra'ad qurayshu qurayshi markay arkeen intishaara alislaami islaamku inuu ku faafay fi lqabaa'il casamuu waxay goosteen calaa qatli nabiy sala allahu aleyh wasalam faxasaratu waxay ku godoomiyeen wa ahla beyti iyo ahlu beytkiisa fi shicbi goshii goshii abi daalib wa manacuu canhum waxay u diideen alarsaaqa quudkii waitafaquu waxay isku raaceen cala anlaa yaqbaluu minhum cala an laa yaqbaluu lahum inaanay ka aqbalin sulxan abadaa weligood inaanay heshiis ka aqbalin ilaa idaa aslamuu nabiya nebiga hadday u soo dhiibaan lilqatli diliin in la dilo mooyaane wa katabuu waxay ku qoreen matafaquu calayhi qaraarkaas ku raaceen fii saxiifatin warqad callaquuha waxay ka soo luleen fii jawfi lkacba wa kaana dalika taas waxay ahayd fi sanati saabica min annubuwa sanadii toddobaad ee nebinimada ayay ahayd xisaar ayaa lagu soo rogaya xisaarka maxaa keenay iyo cunaqabatayntan qurayshi waxay isku dayeen intaasoo tallaabo saynu hore usoo aragnay abu daalib bay saddex goor u ergeeyeen rasuulka alayhi salaatu wasalaam bay intaasoo goor u tegeen mar waxay u kala qaybiyeen inay qaarna garaacaan qaarna karbaashaan qaarna ay caayaan wax walba waa isku dayeen dacwaddii waa hakan weyde markii abi daalib qanci waayey ayaa waxaa kaloo raacdayba in abi daalib uu isaga laftiisu sameeyo xulafo iyo isbahays abu daalib wuxuu arkay dhacdooyin badan buu u fiirsaday abi jahloo ku dhaarmaray inuu moxamed dhagax ku bashaaqiyo iyo iyagoo mar ay sidaa utay ugu qabteen go'a ay sirriyeen waxyaalo badan ayuu isu geegeeyey deetan wuxuu arkay inay qurayshi doonayaan inay ka takhallusaanba deetan wuxuu isla hadday dhacdaba oo ay ku dhiiradaan inay ka takhallusaan keligaa baad noqonaysaa hadhow way kugu keliyaysanaysaayoo quraysh iyo adigu dee keliga qof un baad noqonaysaa yaan keligaa aanad ilaalinin moxamed ee ha lagula ilaaliyo wuxuu u yeedhay bani haashim iyo jilib kale ooy xulafo yihiin ay walaala yihiin oo la dhaha bani lmualib oo ay isugu yimaadeen cabdimanaaf cabdimanaaf laba afar jilib weeyaan bani cabdishams iyo bani nawfal iyagu mar walba waxay la jireen quraysh oo way ka go-een qoladan xaggaasay la jiraan abilahabna iskaga dar intaas waxay la jiraan qurayshoo waxay ka soo horjeedaan dacwadda saxiixa iyo diinta iyo nebinimada waa ka soo horjeeda jilibkanna waa bani lmualib mar walba waxay la ologahaayeen reer bani haashim rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam beri dambe ayuu u qiray wuxuu lahaa lam yufaariquuna fi jaahiliyati walaa islaam bani lmualib nagamay tegin gaalnimo iyo islaamnimo marnaba mar walba xulafayna la ahaayeen labadaa jilib buu isugu yeedhay abulahab marka laga reebo arrintan u bandhigay inaynu si dhammaystiran oo wada jir ah u wada ilaalino moxamed sala allahu alayh waali wasalam dabeetana waa isku raaceen quraysh arrintaas waxay ku noqotay warweyn waxaanay u fasireen laba jilib oo ka baxay dowladdii quraysheed ama nidaamkii quraysheed oo nidaamka la iska samaystay markii hore waxay u arkayeen oday inankiisa ku dheganuun laakiin marka waxay u turjumeen inay diidan yihiinba labadan qabiil nidaamka maka ka jiraba dabeetana shir bay qabteen shirkii waxay ku go'aansadeen inaanay waxba dagaal qaadin laakiin labadaa qabiil iyo wixii islaamaba inay cunaqabateyn ku soo rogaan cunaqabateyntaasna loo diida iib iyo in wax laga iibiyo iyo in wax laga iibsado midnaba in laga guursado inaan laga inaan loo guurin inaan lala xidhiidhin inaan la dhexgelin dhan walba in loo gudoomiyo marka aynu siirada dhiganayno waxay caddayn saxa u tahay waaqac aynu noollay waayo gaala meelay joogaanba dardaaran bay qabaan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi atawaasaw bihi bal hum qowmun taaquun waa isku dariiqo haddaad arkayso rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo la godoomiyey maanta qof kastaoo islaam sheegta oo yidhaahda diinteedaan isku xukumaya isagana godoonkaasunbuu sugaya in loo diido cunto in loo diido dawo in loo diido dhaqaale inuu dhannaba u baxo jeel weyn in la geliyo mana nihin dad hurda ee intaa idaacadaha iyo tiifiyada waa egnaa waxaa arkaysaan xisaarkii ugu qadhaadhaa ummad la mariyo yaa ku jira iminka ya yaa ku jira alfalastiiniina fii gaza qasay ku jiraan gaala noocay doonaanba ha noqdaane way godoomiyeen markaasaa qaar islaamina u raaceen qaar islaamaa u raacay oo dhinac bad bay kaga wareejiyeen dhinacna silig bay kaga wareejiyeen dhinacna waxa weeyaan taar iyo godod iyo waxbay kaga wareejiyeen markaasa waxay u diidayn oday gaboobay iyo ilmo yar caanihii iyo dawooyin iyo wax allo wax loo ogolyaha ma jirto allo wax loo ogolyahay iska daaya markaasaa sabirtaagu waa muslimiintu waxay sameeyeen godad qotaan oo godadka ay sida ee jiirka iyo wallada iyo intay ka baxaan inay soo gurtaan waxay heli karaan alaabo yaroo god muxuu kaga filayay intaasoo qof laba milyan oo qof baa lagu tiraya ama wax ka badan laba milyan god intee buu gaarsiin karaa deked bayna kafayn weyday asaynu idhahnaa waxaa goday sonkorti waxaa kaloo goday caynka iyaguna waa god godkiina maraykan baa ku yidhi kamarada ku rakib kamarada dhulkaa sawira oo dhulka ka dusa kamaradii buu ku rakibay kana haysta masaaridu markaasaa kamaradihiina iyana way la sii xeeladaysteenoo way ka sii dheereeyeen godadkii meelahaan kamaradiiba gaadhay ila waa qof baahan qofka baahana baahida wax baraysa markaasa haddana lagu yidhi maya biraba xadiid dhulka gala oo cirkana u baxa meeshaba ku awd aljidaar alfulaadi gidaarka xadiidiga imka wadaan yaa amraya waa yahuudiya maraykan waa xisaan wax kale ma aha maxaad u ogolaatay in diintaada lagugu dhaqo in cilmaaniyad lagugu dhaqay iyo dimuqraadiyad iyo macanaaska inaad ka wadwado waa lagu ogolaya iska noolow markaa masaajkana kuma diidayaan laakiin maalintaad tidhahdo maya waxaan isku dhaqayaa kitaabkii ilaahay ii ii soo dejiyey maalinta lagu yaabo waa maalinta xisaarkiina waa kaa haddii rasuulku calayhi salaatu wasalaam dacwaddiisa iska dayn laa ama uu ka hakan laa xisaarana kuma dhaceen waxaasoo cadaadisna lama kulmeen bal waxay gaadheen si insha alla tilmaami doono xaalad aan islayn malada falastiiniintu weli mabay gaadhin waayo maka laba goor baad u safrataa rixlat ashitaa'i wasayf labadiina maxay samaynayaan labadana waa lagaa hor iibsanaya oo safar kastoo yimaada waxay samayn jireen waa laga hortegaya jumlad baa lagula wareegaya saad odhan marka adugu waxay keliya ku noolaayeen nin la dhaha hishaam ibnu camar iyo xakiim ibnu xisaam oo waxoogay ay qaadayso raganimada iyo dadnimadu ayaa intay awr ama laba awr raashin ku soo raraan ayaa habeenka midoo soo kaxeeyaan markay ku soo dhowiin bay soo uleeyaan ma soo gelin karaan iyagoo wada waayo waxaa lagu xukumayaa inay nidaamkii jabiyeen iyo godoomintii marka waa inu ka dhigaa un awr iska socda intuu laba olood kusoo dhufto isna gurigiisii kahore ka taga awrkiina uu soo galaa meeshii ay ku xeraysnaayeen waa meel gola laba buurood dhexdood halkaa dabeetana ay kala degaan raashinka isagana dhuunta ka lisaan awr iyo raashinka saarani laba qabiil iyo muslimiintii kale muxuu ka tari waxaa laga yaabaa hal mar inuu ku filaado ama maali ama wax kaba yarba hishaam ibni camarna lamid buu ahaa tamaama waxaad moodaa waxaa la dhahaa taariikhu yuciidu nafsah taariikhdu way soo celisaa uun dadkun baa kala duwan hebelkii un baa hebelkale soo bedelaya iminkana waxaynu maalmo dhowto daawanaynay nin gaala oo ingiriisa oo la dhaha george galowi oo ka soo kaxeeyey qaafilad dhan oo intaasoo boqol oo gaadhiya oo raashin iyo dawo iyo kanisaareyiin oo dhulka soo maray ingiriiska ilaa iyo kaza oo dawladda islamiga hortaagay inay joojinayaan joog ha u gelin waa nimankaas annaan isku diinta ahayn baan xusidaa markaasaa wuxuu tilmaamayay intuu jasiire ka soo baxay inuu leeyahay saddex habeen sariir maan seexan dhul baan seexanayay saddex maalmoodna biyo maan ismarin buushi maan maydhan hadda waa gaal ilahayna ugu dhowaan maayo iimaan ma wado waa rujuula iyo dadnimo un iyo naxitaan uu naxayu isleeyahay malaa qoladaa waa nooca hishaam ibni camar iyo xakiim ibni xisaamo marka aan islaam ahayn waa wixii habeen madowayay awrta usoo kaxaynayeen ayunbu kana awrtii baabuur ayunbu ka soo dhigay haddii iyagu habeen madow soo wadina kana wadunbu soo mariyey wax alla waxay ku kala duwan yihin waa faariqa marka qofka islaamka ahi waa inuu diintiisa iskaga dheganaadaa mar walbana uu ogaadaa in gaaladu ay isku dariiqa yihin dariiqadooda waa tiiun ilahayna waxaan ka baryanaa in ilaahay ka furo oo u farajado muslimiinta dhibaataysan waa dumar iyo caruur iyo maxas wax alla waxay galabsayaanay jirin in ilaahay u farajado oo faraj sariica siiyo ilaahay gaala iyo wixii raacaan uga gargaaro lamaa ra'ad qurayshu qurayshi markay arkeen intishaar alislaami islaamku inuu faafayo fi lqabaa'ili qabaa'ilka uu ku faafayo casamuu waxay goosteen calaa qatli nabiy sala allahu aleyh wasalam nebiga inay dilaan faxasarathu xisaar bay ku soo rogeen wa ahla beytii fi shicbi ahla beytkiisana shicbi abi daalib meel laydhaa weeyaan waa gosha laba buurood dhexdood ama il weeyaan wa manacuu canhum waxay u diideen alarsaqa arsaaqda waitafaquu waxay isku raaceen calaa an laa yaqbaluu lahum inaanay ka aqbalin sulxan heshiis abadan weligood ilaa idaa aslamu nabiya lilqatli ilaa ay soo dhiibaan nabiga calayh isalaatu wasalaam wa katabuu waxay ku qoreen matafaquu calayhi fii saxiifa warqad bay ku qoreen warqad bay ku qoreen waxa u qoray nin la yidhahdo baqiid ibnu caamir baqiid ibnu caamir oo rasuulku habaaray sala allahu alayhi waaalih wasalam dabeetana faraha qaarkeed ay qalaleen oo culimmadu ay yidhahdaan ma acdal allaha caza wajal ilahay cadaalisana faraha kuwii aan qalinka qabanayn mabay qalalin marka qalin la qabanayo waa taqaanaano shanta laguma wada qabto waxaa qabanaya ugu yaraan saddex ama laba ugu yaraan laba ama saddex intii baa ilahay qalaji qalankuu ku qoraayo dulmiga meeshay ku qoreenna waxay ahayd khiif bani kinaana oo la dego marka xajka ayay ku shireen maalintuu rasuulku xajaya calayhi salaatu wasalaam ayaa la yidhi xaggeynu ku degnaa ya rasuul allah markaynu mino tagno markaasuu yidhi waxaan ku deganaa khiifi bani kinaana bartii quraysh ay ku tashadeen ay dulmiga ku galeen ayaa inaguna cadaaladda ku oogeynaa aynu deginaya islaamnimada waa nooc minaa in la tusayo ninka ciddii a islahaydeen baabiyo burburiya wataa maanta halkii aa ku burburinayseen iyagoo ilaahay u guuleeyay ay degan yihin callaquuha fi lkacba wa kana dalika fi sanati saabica min annubuwa alkhulaasa lama intashara alislaamu xasarat qurayshu waxay godoomiyeen النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه في شعب مكة ومنعوا عنه وحي ديدين الأرزاق أرزاق ثلاث سنوات واتفقوا وحي سكروا عن على قتله هجرة الحبشة الثانية مرلبات كيلو يجروا ذي حق أي حبشة بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم نبي مركو قلي يا قومي قوم كيسا الشعبة لاكتي أما قشي أبي طالب أمر وحو أمري جميع المسلمين بالهجرة إلى الحبشة فآتر وحي ترودي ثلاثا وسبعين رجلا وأحد عشر امرأة منهم جعفر بن أبي طالب ولحق بهم وحق علي يغنى هليلي مسلم واليمن وهم waxay yihiin أبو موسى الأشعري وبنو عمه iyo ilmaaderadii وكانت هذه الهجرة هجradani waxay ahayd في سنة السابعة من النبوة sanadkii toddobaad ee nebinimada iyo bicsada waa hijradii labaad hijrada labaad waxaa keenay cadaadkii oo sii batay rasuulku calayhi salaatu wasalaam cadad buuran oo saxaabada ka mid ah ayuu amraynaya inay hijroodaan laakiin sida kitaabku leeyahy may ahayn dhammaan muslimiintii xilliga waa in badan oo ka mid ah tiraduna waa labiyo siddeetan nin iyo siddeed iyo toban dumar ah boqolka ayay ahaayeen riwaayaadka qaarna waxay leeyihiin saddex iyo siddeetan bay raggu ahaayeen haddii lagu daro camaar ibnu yaasir laakiin waxay u dhowda in aanu camaar ibnu yaasir raacin saddex iyo toddobaatanka sheekhu sheegayo riwaayaadka badankoodu waa khilaafsan yihiin laba iyo siddeetan baa u dhowdahay u badan tahay iyo siddeed iyo toban dumar ah koob iyo tobanku waxay ahaayeen dumar quraysha toddobada kalena waxay ahaayeen dumar aan quraysh u dhalan boqolkaa qof ayay ahaayeen xilligan markaa way cuslaatay hijradu waayo haddii markii hore cadadku yaraa iminka cadadka waa batay aad buu dee lix laabmay iyo wax ka badan waana la sii ogaaday markaa hore kadisay hayde marka waa la ogayey kolleyba inay maagan yihiin inay hijroodaan waayo kuwii hore ayaa ammaan ku naaloonaya oo nafisay oo dhibaatadii ka raystay deetna muraaqaba iyo waxaa la saaray dadaal adag iyo ilaalo ilaahay subxaana wa tacaala haddaan u bixinin waa la raacdaysta waa la eryaday fardooley ayaa ayaa baacsatay waxa lagu gaadhay meel ku dhow iyagoo qarka taagan badda dabeetana ilaahay wuxuu subxaana wa tacaala u yasiray laba doonyood oo meesha maraya ayuunbay heleen labadii doonyood bay ayay raaceen sidaa awgeed qoladii kale qurayshna waxay wataan waa fardo fardana bad ma galaan way iska soo laabteen waxa iyagoo socda la kulmay muslimu alyaman qolooyin islaama oo ka islaamay reer yamaneed markaasay is wada raaceen riwaayada ayaa sidaa sheegaysa laakiin qowlka saxdi wuxuu tilmaamayaa marka ay is heleen abi muusa alashcari ay islaameen inay ahayd markii la doonayay iyaga toddoba sano wax ka dambeeyey ayay ahayd qowlka saxdi waa kaa markii iyaga lagu sii socday lasoo kaxaynayay ayay isku soo beegmeen dooni qoladan la soo caariday ilaan berigaa may jirin doonyo jiina ee waxaan doonyo ay wadaan dabayshu dabayshu adoo dhinacu socdama dhinaca kale kaaga imanaysa deetana si aan laa iraadiya oo aanad rabin taati riyaaxu bima laa tashtahi sufun meel aad u jeedin bay ku kaxaynaysa halkaasay tageen halkiina nabad bay ku heleen qurayshna aad bay uga cadhoodeen waa arki doonaa biidni illahi tacaala waxay sameeyaan bacda dukhuuli nabiy sala allahu alay wasalam wa qowmi shicba markay rasuulka sala allahu aleyh wasalam ay galeen iyo qowmkiisu ashicba laagtii abi aalib amara wuxuu amray jamiica almuslimiina bilhijrati ila alxabasha muslimiinta wixii xilligaa haleeli karayay inay baxaan fahaajara waxaa hijrooday alaaa wasabcuuna rajula wa axada cashara imra'a minhum jacfar ibni abi aalib walaxiqa bihim waxaa haleeloo gaadhay muslim alyaman wahum abu muusa alashcari wa banu cami iyo ilmaaderadii fakanat hadihi lhijra waxay ahayd fi sanati saabica min annubuwa bacda dukuuli nabiy nebigu markuu galay ashicba fi sanati saabica amara muslimiina muslimiinta wuxuu amray bilhijrati ila alxabasha maratan ثaaniya fahaajara waxaa hijrooday ثalaaث وسabcuuna rajula وaxad caشhara imraأa walaxiqa bihim waxaa gaadhay muslim alyaman ilahay waxaan ka baryan ilahay wanaagga ingu ina waafajiyo ilahay subxaana wa tacala wanaagga ha inugu dilo ha inugu nooleeyo وsى اllah وsلم عlى سيدina نabiyina mحamed siirada rasuulka عalayhi الصalaaةu وaسalaam waxaynu soo gaadhnay islaamidii xamsa iyo cumar iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo eheladiisii iyo asxaabtii oo la godoomiyey oo cunaqabateen lagu sameeyey iyo hijradii labaad oo loo hijroonayo xagga iyo xabasha waxaa biidni illaahi tacaala casharkeennu ka indilaaqaya islaamu maliki alxabasha boqorkii xabasha oo islaamay lamaa calimad markay ogaatay qurayshu quraysh bihijrati lmuslimiina ila alxabasha inay muslimiintii u hijroodeen xaggaa iyo xabasha arsaluu waxay direen rajulayni laba nin bihadaaya ay muxamaliina bihadaaya ooy u xambaariyeen hadyado dalaban minhu iyagoo ka dalbanaya boqorka an yarudda inuu soo celiyo man haajara min almuslimiin cidday hijrootee muslimiinta ah inuu soo gadaal celiyo faaba wuu diidaa najaashi najaashi tasliimahum soo dhiibitaankooda bacda an akhbarahu markuu u warramay jacfar ibni abi aalib bixaqiiqati diin alislaami diinta islaamka iyo xaqiiqadeeda markuu u kala dhigdhigay wa qara'a calayhi uu ku akhriyey awala suurati maryam suuradda maryam bilowgeedana uu ku akhriyey farajaca way soo laabteen labadii nin khaa'ibeyn iyagoo guuldaraystay wa aslama waxaa islaamay oo hoggaansamay annajaashiyu waman macahu min alqisiisiin ciddii la socotay ee culimmada kiristanka ahayd waruubaanina kuwa caabidiinta ahee cibaadadooda u go'ay fii dalika alwaqti xilliga waana asanati asaabica min annubuwa sanadkii toddobaad ee nebinimada fa ansala allahu ilaahay wuxuu soo dejiyey fii xaqihim kuwa ku saabsanaantooda aayado ku saabsan wuxuu ku soo dejiyey aayadahan ah walatajidanna waxaad heliyood heli aqrabahum mawaddatan gaalada kuwa idinku soo kalgacal dhow liladiina aamanuu muuminiinta ugu kalgacal dhow aladiina kuwa qaaluu yidhi innaa nasaara waxaanu nahay nasaara dalika sababtuna bisababi anna minhum qisiisiina waxay leeyihiin qolo culimo ah wa ruhbaana iyo qaar cibaado u go'ay wa annahum laa yastakbiruun ismana kibriyaano kibirka yahuudda ma laha sibadeetana maanta waxaa geeriyoodaa najaashiy fa sallaa caleyhi waxaa ku tukadaa rasuulu sala allahu caleyh wasalam lamaa aclamahu markuu ogeysiiyey jibriilu jibriil biwafaatii geeridiisa wa haadaa dhacdadana aslu waa asalka iyo daliilka salaati aljinaasati cala alghaayib qofka maqanoo lagu tukado oo meeshuu ku dhintay meelaan ahayn lagaga tukadaa waa asalkii diinta ay ku lahayd iyo halka laga daliishado weeyaan waxaanu soo aragnay saxaabada oo cadadkii ugu badnaa ku hijrooday cadadkaa badan ay ku hijroodeen beledkii ay tageen waxay ka heleen nabadgelyo iyo ammaan iyo xorriyad waxay heleen inay fursad u helaan inay ilaahay subxaana wa tacaala si bilaa cadaadisa ay u caabudaan waxay ka cadhaysan yihiin siday xorriyad uga helaan dalka maxay u howlgelayaan siday xorriyaddaana u seejin lahayn macnaheed waxa weeyaan gaalku hadduu xataa gacantiisa aad ka baxsato meel kale inaad wanaag ku hesho ma ogola hadduu ilaahay hawada ilaahay ku siiyo uu joojin karaayo uu kaa joojin laha waxay badaha uga tallaabayaan masaakiinta diintooda la baxsatay ha lagu soo celiyo cadaabka iyo ciqaabka iyo garaaca ee lagu soo celinaya weli maxaa la isticmaalayaa laaluush rishwa oo la laaluushaya labada nin ee la diray waxay kala hayeen muxuu ahaa camar ibnu caas iyo cabdillaahi ibni abi rabiica riwaayadda saxiixa ah ee umu salama ay warinaysaa waa taa labadu inay yihiin camar ibn alcaas iyo cabdillahi ibn abi rabiica oo labaduba markii dambe islaami doona riwaayad uu warinayo ama uu warinaayo abu muusa alashcari soona saaraya imaam axmed ayaa wuxuu ku bedelayaa ka labaad inuu ahaa camaarata ibn lwaliid ama cumaara ibn lwaliid oo ay kala ahaayeen camar ibn caas iyo cumaara laakiin riwaayadaasi waxaa ku jira idraaq oo iska hor imanaysaa mar labaadka waxaa lagu qadimaa abi muusa alashcari wuxuu ahaa nin yeman ka yimi qurayshna muu kala aqoon umu salamana waa qurashiya waanay kala taqaanaa ragga quraysheed marka hadday iskhilaafaan waxaa la horraysiinayaa umu salama oo aqoon u lahayd ninku ku ahaa meesha maraayay ila isagu yeman buu ka yimi haddii lagu dhaha cumaara la ydhaha hadii la dhaha hebel kalea la ydhahdaa inuu iska qaataa laga yaaba laakiin iyadu laftiisay garanaysaa marka labadoodu waxay kala ahaayeen camar ibni caas iyo cabdillahi ibni abi rabiica hadyadaa loo dhiibay weliba hadyadaa waa la kala habeeyey siday khubarada u ahaayeen qurayshi hadyaddii boqorka gaar baa laga dhigay iyadoo waxaa la leeyahay waa mid gaara oo boqorka u cunanta la taliyayaasha iyo kuwa wasiirada ka agdhadhowna midba midbaa magaciisa iyo wax loogu sii qoroo loo habeeyey hadhowtay badda raaceen oo markay gudbeen ay xaggaa u tallaabeen ayay ku horreeyeen la taliyayaashii iyo wasiiradii nin walba waxay soo siiyeen hadyadiisii gaar ahaan ninka meesha maraya waayo ee guddoonka ka ah wafdigan labada ah waxaa hogaaminaya camar ibnu caas oo isku darsaday arrimo badan ugu horreyn wuxuu ahaa nin macruuf oo la yaqaano oo dhammaan dowladihii xilligaa jira way yaqaaneen waa nin galaangal badan oo socod badan oo la yaqaano faris iyo ruum iyo xabasho waa laga yaqaan waxaa kaluu dheeraa nin labaaqo iyo fariidnimo iyo maskax badnaan leh buu ahaa aftaamana ku darsaday ta afraadna waxa weeyaan xidhiidh gaaray ka lahaayeen najaashi deetna afartaa maadaama isku darsaday wuxuu yimi gurigii iyo qasrigii boqortooyada wuu soo galay najaashina waa soo dhaweeyey wuxuu kuhi ka war maxaad ii wadaa hadyaduu keeni jira hore oo dee xidhiidh bay lahaayeen suu yihi hadyadii guddoonsiiye deetna wuxuu yidhi hadyadaha waxbaa ii dheer hadalkiisuu bilaabanaya hadalkii waxay tidhahdeenba hoostay ku qoran yihin hoostay ku akriya wahuma camr bn caas wcumaar bn lwaliid riwaayadii kale u qaatay waqad qaala linajaashi waxay ku yidhaahdeen ayuha almeliku boqor yahow qad dakhala waxaa soo galay fii bilaadika dalkaaga khilmaanun wiilal yaryar oo minaa annaga naga soo jeeda oo sufahaa maangaaba faaraquu waxay ka tegeen diina qowmihim diinta qowmkooda sankay mareen oo ka tegeen wabtadacuu waxay la soo baxeen diinan diin laa nacrifu aanaan garanayn naxnu walaa anta adigii annagu toono ma naqaano waqad bacasanaa ilayka waxaa noo soo kaa diray fiihim iyaga arrinkooda waxaa noo soo diray ashraafa qowmihim tolkood kuwii ugu sharafta badnaa odayaashii iyo rugcadaagi min aabaa'in aabbayaashood wa acmaamihim adeeradood wa cashiiratahum iyo tolkood linaruddahum calayhim si aan ugu celinno si la yaab leh oo cajiiba ayuu soo dhigayaa soo baxsadeenoo waa iska soo galeen dalkaaga meegaa sharci baa ku soo galay waayo hadday sharci ku soo galeen adaa ogaanlaa buu leeyahy kow mar labaadka wuxuu ku ganayaa yaraan oo nin yari intuu geed ka booduu tale ka boodaa ayuu doonaya inuu ku yidhaahdo isaga welibana yaraanta waxay ku darsadeen qaar yar baaba caqli badane sufahaa waana caqligaab wuxuu doonaya inu yidhahdo boqorow bal waxay isku darsadeen eeg wuxuu rabaa inuu boqorka kiciyo dareenkiisa oo aanu cid kalaba dhegeysan idhahma saasa ahaa ha duub haddaba imika kaxee inuu idhaha buu doonaya intaa markuu isku daray ayaa wuxuu leeyahay faaraquu diina qowmihim diintii qoomkooda odayaashii iyo dadkii waaweynaa iyo dadka ka caqliga badnaa diintoodii bay naceen wabtadacuu diinan diina way la soo baxeen bal u fiirso diintaana annaguna garan mayno aadna garan maysid wuxuu doonaya inuu yidhaahdo hadday taayada ka soo baxeen oy taada soo galaan boqoryaa waa ku ixtiraamanaayo qaanuunkaaga iyo diintaada waa jeclaan laha inay soo galaan taadiina may soo gelin taayadiina waa ka yimaadeen bal xaggee ku eedayi nimankani waxaa kaloo kusii daray odayaashii ka caqliga badnaa ee ka waaweynaanaa way noo soo kaadireen oo odayaal qariiba maahee waa aabbayaashood iyo adeeradood iyo tolkood si aad noogu soo celiso wuxuu gaartay heer uu is leeyahay malaa waxaa ka soo bixi doona boqorka haye waayo kaxayso laakiin boqorku wuxuu noqday sidii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku yaqaanay waa boqorku lahaa cidna laguma cad dulmo cadaaladda waxaa uga horaysa inaad labada daraf isu dhegaysato laakiin haddii daraf isaga kaa ohiyo oo isu kaa bihinbihiyo oo kudhaa khalaas waan dulmanay waa ii dhammaatay oo adna qirooto tira waayahay khalaas waad ku dhacday dabinku kuu dhigay deetana waa iska gartay wuxuu uhi maya u dhegaysa faqaala lahum najaash wuxuu ku yidhi laa uslimuhum kuu idiin dhiibi maayo xataa adcuuhum ilaa anuu yeedho wa asalhum aan waraysto falamaa dacaahum markuu u yeedhay oo wasa'alahum uu waraystay laa uslimuhum u dhiibi maayo qaayib buu ka dhigay maadaama ay joogaan haddana qaayib buu ka dhigay laa uslimuhum u dhiibi maayo markaa wuxuu laga yaaba inuu ujeedo odayaashii maka joogay u geyn maayo xataa adcuuhum ilaa aan u yeedho waasalhum aan waraysto falamaa dacaahum markuu u yeedho wasaalahum waraystay qaala lahu jacfar ibn abi aalib ayuha almelik boqor yahow kunnaa waxaanu ahayn ahla jaahiliyatin qaar jaahiliyad ku sugan nacbudu lasnaama asnaamtaanu caabudi jirnay wana'kulu lmayta baktigana waa cuni jirnay wana'ti alfawaaxish xumaantana xumaaniba xumaantay ka cun tahay ayaanu la iman jirnay wanaqdaca alarxaam qaraabadana waa goyn jirnay wanusiyu ljiwaar jaarkana waa xumayn jirnay wayaakulu lqawiyu mina daciif kaayaga xoogga badannaa daciifka ayuu cuni jiray xataa bacaa allahu ilayna ilaa ilaahay noo soo saaray rasuulan mina rasuul naga mid ah fa curifa oo la yaqaano nasabuhu wa sidquh sidaasuu u dhigay oo la garanayo nasabkiisa iyo runtiisa wa ammaanatihi ammaanadiisa wa cafaafi dhowrsanaantiisa riwaayadda bukhaari waxay leedahay nacrifu oo fa curifa faday ka bedbedelaysaa nuun bay ka dhigaysaa nacrifu aanu naqaano nasabahu wa sidqahu nasabkiisa runtiisa ammaanadiisa dhowrsoonaantiisa fadacaanaa wuxuu noogu baaqay litawxiid illahi ilahi inaan waxiidno wa anlaa nushrika bihi shaya cidna inaana la wadaajin wanakhlaca aanu saarno maa kunaa nacbudu min alasnaam wixii aanu asnaam caabudaynay inaanu iska saarno wa amaranaa wuxuuna amray bisidqi alxadiisi runta hadalka warka in laga run sheego wa silati raxim qaraabada in la xidhiidhiyo wa xusna aljiwaar jaarka in la wanaajiyo walkafi in laga joogsado cani ilmaxaarimi xaaraanta wadimaa iyo dhiigga wanahaana wuxuu noo diiday cani ilfawaaxish faaxishada wa qowli zuuri iyo beenta oo la sheego wa qowli zuur wa akli maali lyatiimi iyo agoonta xoolaheeda in la cuno wa amaranaa wuxuuna amray bisalaati salaad wa siyaami soon wa zakaati iyo zako walxaji iyo xaj faaamanaa bihi wasadaqnaahu waan rumaynay waanaanu yeellay buu leey waxaa meesha laysku wajahayaa siyaasad iyo caqli iyo aftahamo iyo luqad waxaa ka warramaysa umu salama oo ka mid ahayd muhaajiraadka waxaa leedahay waana loo yeedhay markii naloo yeedhay bay tale naga baahday wallaahi waxa laydinku yeedhay wax kale maaha boqor waa laydin ogaaday boqorku dabeetana khalaas dabeetana waan isu nimi waanu tashannay waxyaalaha ugu muhiimsan ee ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka inagu amray ee nebigiisa u amray ee mu'miniinta uu sifo uga dhigay waa tashaawurka wa amruhum shuuraa baynahum tashigu waa muhiim way tashadeen go-aan bay gaadheen odhanaya run baa laynaga yaqaanaa inagu run baynu ku badbaadaynaa rasuulkuna run buu inoola yimi runtaanu sheegna nidaamna way dejiseen waxay dhaha afhayeen baynu samaysanaynaa afhayeenkiina yay u dooreen jacfar hadday qurayshi ninkooda soo dooreen iyaguna waxay dooreen jacfar jacfar maxay u dooreen ugu horayn waa rasuulka kii ugu dhowaa sala allahu calayh wasalam inta meesha maraysa marka laga reebo ruqaya binti rasuulillaah isagaa ugu dhow mar labaadka wuxuu ahaa ka rasuulka ugu eg xagga muuqaalka iyo quruxda iyo soo joogsiga isagaa ugu ega waa ku rasuulkulah calayh salaatu wasalaam ashbahta khalqii wa khuluqii dabeecadayda iyo muuqaalkaygiiba waad shabahday labadaba jacfarow jacfar waxaa lagu yaqaanay inuu hadalka si wacan xubintiisa yaqaano oo halka laga odhanayo uu odhan karaayo waxaa kaluu ahaa nin geesinimo leh oo boqor markaad hor tagto waxaa loo baahanyay afkaa doonta aqoono inaad tahay qof ishaysta oo aan salbabaqayn oo aan kala daadanayn ila haybad buu leeyahy boqorku marka lau ihahdo boqortooyada waad gashay madaxtooyadii wax badan baa haybad kale waxda meesha aan jirinba ayaa ku fuulaysa go-aanka kale ee ilaahay subxaana wa tacaala muuminiinta ku tarbiyaya waxaa ka mid ah cid aan ilaahay ahayn inaanay isu jilcinin boqorka waxaa caado u ahayd marka lasoo galaba in la sujuudo oo iyadoo saa loo foraro lasoo galo camar ibnu caas iyo kuwan iyo dhammaantooda soo wadagelayay waxaa soo galay majmuuco ilaahay mooye cid kale aan u sujuudin oo madaxa saa u taagayo saa u socda ugu horraynba waa farriin ay u dirayaan oy leeyihiin annagu cid aan ilaahay ahayn madaxa uma gundhinno markiiba su-aashu weydiye ugu horreysa waxay ahayd maxaa u sujuudi weydeen dadacani annagu ilaahay mooyaane cid kale uma sujuudno baleeg may odhanin qariib baati ee qariibku wax badan buu iska ogolaada may odhanin waa laydin waa laydin cadowgiinni baa joogay aan laydinka laydinkaga horraynine ku maslaxa intan may odhan arrintu waa caqiida iyo diin iyo tawxiid weeye taas way ka yeeli waayeen wuxuu hi nimadow bal warrama u dhegaysanaya jacfar baa si la yaab leh oo ka cajiibsan sidii camar ayuu dhigaya wuxuu doonaya sawiro xaaladday ku jireen iyo xaaladda u baxeen iyo nebigii iyo xaaladda ku sugnaa iyo wuxuu ilaahay u dooray wixiiba wuxuu u bandhigayaa si cajiiba wuxuu leey kunaa ahla jaahiliyati nacbudu asnaam dad jaahiliyad ayaanu ahayn dhan walba ka jaahila caqiidada ka jaahila oo waxay doonaan caabuda akhlaaqda ka jaahila oo waxay doonaan ku dhaqma dhaqanba aan lahayn wax alla waxay xeeriyaana aanu jirin inaanaan jaahili inaanu ahayn oo waxba aanaan xeerin waxaa caddaynaya waxaanu caabudi jirnay asnaam waxaa kaloo noo dheer maydkana waanu cuni jirnay mayd baktiga baktiga baktiyey waayo gaaladu waxay lahaayeen caqiide xunoo faasida oo shaydaan ku akhriyay shaydaankaa wuxuu ku yidhi baktigu ilaahay baa gowracay oo ku gowracay gacantiisa bisakiinin min xariir midi xariira ayuu ilaahay ku bireeyey baleeg qofka jaahilka lagu dhaha ilahay baa bireeyey oo weliba midi xariira ku bireeyey wuu odhanaya waan cunaya buu odhanaya xataa muminiintay ku caayi jireen waxa gacantiina wasakda ha ku gowracdeenna waa cuntaan bay ku yidhaahdeen waxa ilaahay gowracayna maxaa u cuni weydeen ah waa baktigii saasay ku odhan jireen baktigaanu cuni jirnay ayuu leeyahy bal qiyaas wana'ti alfawaaxish xumaani noocay doonto haato mid adini iyo mid af ah noocay doonto haato waa layma jirnay wanaqda alarxaam qaraabada goysna waanu hayn cidna maanaan bixin jirin wanasiiru ljiwaar jaarkana waanu qaribi jirnay waanu xumay jirnay kaayaga qawiga awood isbida awood reereed iyo awood jireed iyo awood maal waxay doontaa noqotee ka daciifka intaa midna aan lahayn ayuu cunayay sida xayawaanka iyo dugaaga annagoo xaaladaa ku jirna wuxuu sawiray dad asnaam dul fadhiya oo meydka cunaya oo qaabka markaa sawirato qaraabo aan shaqo ku lahayn oo jaarka xumaynaya oo iyaga istulmaya oo dugaago xaaladay ku jireen buu si kooban shan kelmadood buu ku sawiray dabeete wuxuu leeyahay ilaahay wuxuu soo noo soo diray rasuul naga soo jeeda annaga meel kale noogama iman muwaarid maaha la soo waariday ee waa xeru dhalan annaga ayuu naga soo jeedaa waa kow nasabkiisaanu naqaanaa iyo suu nasabkiisu saafiga u yahay runtiisaanu naqaanaa ammaanadiisaanu naqaanay isagoo nebiba ahayn iyo dhowrsoonaantiisa oo waxaanu walaqayaynay midna shaqo kuma lahayn marka horeba daahir buu ka ahaa markaasuu wax wada daahir oo cajiibana noogu yeedhay muxuu noogu yeedhay inaan ilaahay u xidhno ilaahay ku gaar yeelno dhammaan waxyaalaha u khaaska u leeyahay shirkiga iyo wadaajintana aanu ka tagno wax alla wixii aanu caabudayna ina faraha ka qaadno wuxuuna amray runta qaraabadoo la xidhiidhiyo jaarkaoo la wanaajiyo xaaraani noocay tahay oo dhan laga fogaado dhiigga oo la ilaaliyo qofka weli diin bay lahaynoo kristan bay ahayn xilligaa dabeetana waxaa laga yaaba qofkaasi wuxuu dareemaya waxaan inay yihiin waxyaalihii ilaahay diimaha kusoo dejiye wacnaay oo dhan wanahaanaa wuxuu noo diiday can ilfawaaxish wixii xumaa oo dhan oo ugu horraysa faaxishada ugu weyn waa tee waa zinada wa qowli zuur hadalka beenta ah iyo markhaatiga beentina waa soo raacaya shahaadatu zuur iyo agoonka maalkiisoo la cuno intaana waa noo diiday wixii xumaay o dhan waxaa kaluuna amray salaadii iyo soonkii iyo sakadii iyo xajkii waanu rumaynay saasaanu ku raacnay waxaad dareemi karaysaa salaadii iyo soonkii iyo sakadii wuu dambaysiiyey muxuu dambaysiiyey oo u horraysiiyey jaarka iyo runtoo la sheegay iyo qaraabadoo la xidhiidhiyo miyaanay salaadii iyo soonki iyo sakadu ka weyne waa ka weyn laakiin wuxuu doonayaa inuu tilmaamo xaqii bini aadanka in aad iyo aad awoodda loo saaray xaqii ilaahayna aan meesha laga tegin labadiba ay jiraan labadiba ay jiraan dabeetana wuxuu aad ula yaabay wuxuu aad ula yaabay sida uu u bandhigay iyo diintani siday isu dabaqayaan dabeetana laba riwaayadoodba waxay kala sheegayaan inuu maalinta koowaadba uu yidhi bal wax ma ka haysaa wixii lagu soo dejiyey ee rasuulkiina dabeetana wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam wuxuu akhriyey suuradda maryam bilowgeeda laakiin riwaayaadka ay muxaqiqiintu caddaynayaan waxay tilmaamaysaa inaanay maalinta koowaad ahayn markuu intaa sheegay buu ka qaaday waxa weeyaan saxar yar dhulka markaasuu yihi wallaahi waxan aad sheegayso iyo wixii nebi ciise lagu soo dejiyey intaa isma dhaafaan idhabuu fa antum shuyuumun biardi aamin baatina orda buur dabeetana qoladii badaariqada ahayd ayaa waxooga qumuqumuleeyey qoladii la taliyaasha ile waa afwa xunayoo waxbaa la soo siiyo waa la soo laalusho caadi maaha inta waa yar hadleen waxay doonayaan inay de waxoodii xalaashadaan waxa loo siinaya maxay ahayd inay boqor ka dhaadhiciyaan marka waa inay hadlaan dabeeta markay hadleen bu ihi waa in nakhartu weligiinba qumuqumuleeya arrinkaas waa sax sidaa markay noqotay ayay soo baxeen labadii nin camar ibnu caas iyo cabdillahi ibnu rabiica oo aad iyo aad u murugaysan oo cagajiidaya dabeetana camar wuxuu aa nin aad u khatara wuxuu uhi wallaahi cabdillaahiyow berri baan ku soo noqonaya oo waxaan boqorka u sheegayaa shay hadduu maqlo uu gebigooda dabar jarayo oon mar ka reebayn cabdillahi ibnu abi rabiica haba necbaado laakiin waxa dareemay wax dhaqaaqay dareenkii iyo dhiiggii wuxuu waa reer ka daa war habayna khilaafaana waa tolkeyn waa nimanka hadlaynin waxa lagu laayana ha la imanin ma oguuri wallaahi berri waan kusoo noqonayaa berri waxaan u sheega waad arki kaarto kaleu soo maleegay ma qanacayo deetana berridii buu yimi haye cumar miyaan shalay tegin ma tegin miyaad maqashay boqorow waxay ka leeyihiin ciise waxay ka aaminsan yihiin moogti sini maya maxay ka aaminsan yihiin wax aada iyo aada u weyn oo aanan anigu marnaba sheegi karayn miyaa sheegi kara boqor waa weynaynta ka mid tahay hadduu sheego waxaa saga cabdi ka aaminsan yihin inuu yaraysta laga yaaba waa inuu buubuuriyaa wax aanan marnaba sheegi karayn oo aanan damiirkui siinayn ayuu leeyahy deetana ha loo yeedhay buuri yeedhidaa dambaa kaga naxdin badnayd isla malaaxa xalayto ayaa boqorkii la bedelay oo la kala jeediyey dabeetana waa way baqeen haddana waxayna waan runtaynu ku badbaadnay runtii baynu ku badbaadayna way soo galeen sidii si leeg buu ku yidhi maxaa ka aaminsan tihiin ciise waasuu yidhi waxaanu ka aaminsannay jacfar baa hadlaya wixii rasuulka iyagu ilaahay nooga keenay oo muxuu ilaahay subxaana wa tacaala ka keenay aayadahan بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا سورة مريم أي سوودي انت هره سيدي أي مريم أي كؤر قاضي سيدو جبريل قيمي سيدي بنانك وقبح لسان شيء سيدي الله وريسي أمور بدن ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا fainama yaquulu lahu kun fayakuun halkii kusoo jooji inaanu walad ilaahay ahayn inaanu ilaahay isaga iyo hooyadii iyo jibriil ilaah isku ahayn inuu yahay addoon ilaahay oo ku dhashay bilaa aabe awood ilaahay markaasuu intii ilaah saxarkii intuu qaaday buu yidhi wallaahi waxaad sheegaysay wixii la sheegay intaa isma dhaafaan man sabbakum harim man sabbakum harim ayuu ku yidhi ka idin caaya waa la taqsiiraya iska daa wax kale in laydin celiyo iyo in laydin waarido iyo in laydin waxyaalaha iska dhaaf ka xaggiina eega ee la taqsiraya bal qur-aankii markuu akhriyay riwaayad baa waxay sheegaysaa inay wada ooyeen inay wada ooyeen maca badaariqadii laakiin badaariqada qolooyinkan la taliyayaashu ma islaamin sida kitaabkeenu sheegayo riwaayaddaasi waxa weeyaan odhanaysa way islaameen waa caariyatan can asixa sax maaha iyagu gaalnimadooda kusii jireen boqorkina wuu islaamay laakiin islaamnimadiisa wuu qarsanayay islaamnimadiisa wuu qarsanayay waayo haddii uu markaa caddaysto inay ku kacaan oo ay afgembiyaan baan waxba ahayn marka maslaxadda dacwadda ayuu u qariyey waayo haddii lagu kaco la rido qoladana waa la celinaya saa ogeed uu isqariyey mana la ogeyn xataa mar lagu kacay oo ninku fallaagoobay saxaabadu waa baqeen waxayna war maxaanu yeellaa haddii laga adkaado waa inoo dhammaato yaa inoo soo ogaanaya deetana saxaabi baa yidhi aniga oo subayr ibn alcawaam wuu tallaabay meel webiya ayuu ka tallaabay deetana wuu socday meesha dagaal ku tegey meel buuraan ka eegaayay deetana isagaa gacan sarreeyo adkaaday wuu soo orday saxaabadiiba u keenay intiina way ducaynaya saxaabadu ilaahay u guulee waayo haddii laga adkaado waxa weeyaan ka kale qabsadaa ammaan ma bisiinayo waxa laga inu soo celiyo wuxuu raaciyey najaashi asxiba ayaa magaciisa la odhan jiraye wuxuu raaciyey u celiya waxaa ka qaadeenna hadyadii isagaa u keenayna u celiyeen wixiioo sidii u xidhxidhan oo aan waxba laga furfurin iyo iyaga faradhabanaya oo aan waxba haynin ayay soo noqdeen waxay ku guulayseen waxyaalo badan waxaanay xaqiijiyeen qowlkii rasuulku lahaa calayhi salaatu wasalaam man arda allaha bisakhadi nnaasi radia allahu canhu wa arda canhu nnaas qofka ilaahay raalligeliya dadku haba cadhoodeen oo dadka dan ka geli waaya ilaahay u raalligeliyaa ilaahayna raalli buu ka noqdaa dadkana wuu raalligeliya ilahay baa raalligeliya waman arda annaasa bisakhad illaah qofka dadka raalligeliya ilahayna ka cadhaysiiya sakhid allahu calayhi wa askhad calayhi nnaas ilaahayna waa ka cadhoodaa dadkana waa u cadhaysiiyaa marnaba gaari maayo dadku waa malaayiin lamaduba raalligelin karo ilaahay subxaana wa tacaala waaxid axad waad raalligelin kartaa dadka ma raalligelin karaysid waa waxaan la gaarin markaad hebel raalligelaysaa hebel la xanaaqaya maxaad yeelaysaa marka marka ilaahunbaa mar walba la raalligeliya sidaasay ku guulaysteen najaashinayn badanbuu sidaa ahaa bal wuxuu gaadhay rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu u meheriyo ummu xabiiba oo isagu meherka ka dhigo ummu xabiib binti abi sufyaan oo joogta xagga iyo xabasha uu wakiil ka noqdo oo lacag aad iyo aad u weyn oo aan xilligaa dumarba lagu meherin jirin ayuu ka dhiibay maalintay ti alla u tumuu geeriyoodayna jibriil baa usoo sheegay calayhi الsalaam rasuulka markii loo sheegay wuxuu yihi ina cabda min cibaad اllahi الصaalixiin qad maata اlyawm fakrujuu lisalaati calayh addoon addoomaha ilaahay ka mid a oo saalixiinta ka mid a ayaa geeriyoodaye usoo baxaa ku tukateena markaasay usoo baxeen halkaasay kaga tukadeen waa halka salaat اlghaayib laga keeno waa asalka salaat اlghaayib culimmada islaamkuna waa isku hayaan maxaa sidee yaa lagu tukanaya ma waxaa lagu tukanaya qof kasta ma waxaa lagu tukanayaa oo keliya najaashun bay ku gaar ahayd oo cid kale uma gaar aha oo cid kale ma gaarayso mise cid gaaray ku gaarta qowlka saxda ee wasadkii waxa weeyaan ciddii loo filayo inaan lagu tukanin ama jamacu ka yaraa oo meel gaalaad ku dhimatay waa lagu tukanaya salaat lghaayib waayo asxima ama najaashi wuxuu ku dhintay xabasha islaamkiisuna caan ma ahayn waxaa laga yaaba inay kaniisadba geeyeen oo ay halkaa waxoodii ku akriyeen ayaa suurtagala ilan muu cilaaninoo muu buujine si awgeed waa lagu tukanayay marka cidda loo filay inaan lagu tukanin waa lagu tukan karaa qofka laakiin beled islaamka ku dhintay oo lagu tukaday salaada inaan lagu tukanin ayay ku wacan tahay inkastoo la xaaraantinimaynayn oo la iskaga tukan karaayo lamaa calimat qurayshu quraysh markay ogaatay bihijrati lmuslimiina ila alxabasha arsaluu waxay soo direen rajulayni laba nin bihadaaya hadiyada ayay soo raaciyeen alaban minhu waxay ka dalbanayeen an yarudda inuu soo celiyo man haajara min almuslimiin muslimiinta wixii hijrooday inuu soo celiyo faaba najaashi wuu diiday najaashi tasliimahu inuu soo dhiibo bacda an akhbarahu markuu u warramay jacfar ibni abi aalib bixaqiiqati diin alislaami wa qara'a calayhi ku akhriyey awala suurati maryam farajaca way soo laabteen khaa'ibayni iyaga oo guuldaraystay khaaba iyo khiibu waa khayba oo guuldarrada wa aslama najaashiyu wuu islaamay waman macahu min alqisiisiina culimmadii kiristaanka waruubaani fii dalika alwaqti xilligaa ee asanati saabica min anubuwa ayay ahayd faanzala allahu ilahay wuxuu kusoo dejiyey fii xaqihim kuwaa islaamay walatajidanna waxaad heli ood heli aqrabahum kuwa ugu dhow mawadatan xagga kalgacalka liladiina aamanuu aladiina qaaluu ina nasaara dalika sababtuna daalika arrinku waxa uu yahay bisababi ana minhum waxaa ka mid ah qisiisiina qaar cilmiga loo nisbeeyey wa ruhbaanan iyo qaar tasawufka iyo cibaadada loo nisbeeyey wa anahum laa yastakbiruuna ismana kibriya aayadda waxay ka warramaysaa waaqicat cayn dhacdo mar dhacday ka warramaysaa qolooyin kiristaana oynu arki doonno oynu soo mari doona oo islaamay ayay ka warramaysaa oo la dhaha wafdu najraan oo casharkeenna xawaan ku arki doonno sidaa awgeed aayadda sideeda looma qaadanayo waayo qolooyinka qaar baan maqlaayay dhowr iyo sagaashankii saddex iyo sagaashankii markii ay qaramadii midoobay yimaadeen koonfurta soomaaliya nin idaacadda ka hadlaya olle weligoodba kiristanku qur-aankaa sheegayoo qur-aanku wuxuu idhi walatajidanna aqrabahum mawadatan liladiina aamanuu aladiina qaaluu inaa nasaara waa kuwa inoo soo gurmadayoo kiristanka ilaahay baa sheegay inay inoogu kalgacal badan yihin oo dad inoogu dhow yihin waxa maanta ku baabinaye hore ku baabinaye rasuulka calayhi salaatu wasalaam necbaa waa kiristaan qolo gaaroo xaqdoona oo markii dambana islaamay ayaa ilaahay ammaanaya maaha kiristanka leh ilaahay baa saddex baa isku alla ah ee meel walba la taagan ciisa ilaahaya amayna ilaahaya ee alla ka go-ay ee xataa cabdillahi bni cumar uu lahaa haddaanay kuwaasi mushrikiin ahayn cid mushrikiinaba ma jirto marka kuwa lagama hadli maayo kristan oo dhan lakiin waxaa laga hadlayaa koox mar ah oo islaamtay oo xaqdoon ahayd dabeetna maata najaashi waa dhintay fasalla calayhi rasuulu rasuulkaa ku tukaday lamaa aclamahu markuu ogeysiiyey jibriilu jibriil biwafaati inuu dhintay wa hada aslu salaati aljanaasa cala alghaayib asalka iyo daliilka loo daliishado in lagu tukado qof maqan alkhuraasa arsalad waxay dirtay qurayshun quraysh rasuulayni laba ergey ila najaashi liyatruda almuslimiina muslimiinta inuu ka soo horiyo min bilaadi dalkiisa falam yafcal saa ma yeelin wa aslama wuu islaamay huwa waman macahu uma maata najaashiyu waa dhintay fasalla calayhi rasul rasuulkaa ku tukaday sala allahu aleyh wasalam salaat aljanaasa khuruuju nabiy sala allahu aleyh wasalam min alxisaar rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo ehelkiisa iyo saxaabadoo ka soo baxay cunaqabatayntii iyo godoomintii fi sanati alcaashira min annubuwa sanadii tobnaad ee nebinimada ittafaqa hamsatu min ashraafi qurayshin shan ka mida odayaashii quraysheed ayaa isku raacay ayaa iswaafaqay oo fanaqaduu waxay jabeen asaxiifata warqadii fakharaja anabiyu sala allahu alay slam nabigu waa soo baxay waman macahu iyo ciddii la socotay min alxisaari godoomintii bay ka soo baxeen bacda an makasuu markay ku daa'imeen fi shicbi laagti iyo goshi qariiban min alaasi sanawaatin in ku dhow saddex sano laa yasilu ilayhi ma u gaadhin shayun min adacaami ilaa khufyatan wax cunii may gaadhayn qarsoodi mooyaane xataa akaluu ilaa ay cuneen waraqa shajar caleenta dhirta ilaa ay cuneen wa kaana rasuul rasuulku wuxuu aha sala allahu aleyh wasalam qad akhbara mid u warramay adeerkii ana alaaradata aboorku qad akalad inay cuntay asaxiifata warqadii falamaa nasalathaa qurayshun quraysh markay soo dejiyeen liyumasiquuha say kuwan u googooyaan wajaduuhaa waxay heleen kamaa akhbara si rasuulku ku warramay ayay heleen waxaynu soo aragnay muqaatacada iyo gaalo meelay joogaanba inay isku dariiqan yihiin oo aslixada iyo hubkay u isticmaalaan muslimiinta ayay ka mid tahay cunaqabataynta noocii la doonaha laga cunaqabateeye waa dhaqan soo jireyna cunaqabatayntaasaa lagu riday bani haashim bani lmualib saxaabadii iyo rasuulka calayh salaatu wasalaam waxay gaadheen xaalad aad iyo aad u xun ilaa ay caleenta dhirta cuneen waxaa ka warramaya sacad ibnu abi waqaas khaalu rasuuli illaah sala allahu aleyh wasalam rasuulka abtigii sacad ayaa ka warramaya wuxuu leeyahy habeen habeenada ka mid ah ayaan kaagii tegi waa meel buuroo gola deetana waxaan taabtay oo cagteeda ku dhacday harag qalalay oo sanqarayo qawaacdahayo ma waxaan farxay ba haddana ogeyn buu yidhi saan u farxay haraggaan helay oo soo qaaday buu yidhi markaasaan kariyey oo intuu karayaad jilciyey markuu jilcay ayaan googoostay oan cunayay buu yidhi waa harag tawafay oo muddo yaalay sanado ayuu ku farxayaa way heerkay gaadheen waxay gaadheen heer xakiim ibnu xisaam oo ay ku jirto khadiija bintu khuwaylid oo eddadiiah culamada taarikhda qaarna ay leeyihin waaweyn adeerti ama rasuulka calayhi salaatu wasalaam ooridiisii ah ayaa ku jirta markaasuu soo qaadaya raashin abu jahl baa dhexda istaagay oo la seed u geysa wuxuu ilaalinaya godoominta qaanuunka qurayshada iyo xeerkii la dhigtay maxaad u jabinaysaa ilaa isdili gaadheen oo la dhex galay bal horta inta sii daa maanta ha geeye hishaam ibni camar ayaa ka mid ah oo intuu dhiidhiyo ayuu awr ama laba awr ayuu reeriy heeriyeeyaa raashin buu ku raraa dabeetna habeen madow buu gudiyaa markay ku dhow yahay buu hogaanka ugu tuuraa dabeetna waa eriyaa si ugu galo wuu soo qarinayaa qarsoodi baa loogu keenaya laakiin waxaasoo dhani ummad dhan oo meel ku jirta maxay ka taraysa caruurtooda laga seexan waayi jiray qaylada iyo uhinta gaajada carruurta dabeetana waxaa dhiidhiyoo kacay oo dareen qaaday nin gaala oo laakiin bini aadamnimadii ku harsan tahay oo la yidhaha hishaam ibnu camar bani caamir ibnu la-ay waa jilib fog oo quraysh ka mid ah ayuu yahay dabeetana ninkani waa ninkii u qarinaya awrkiinu sheegaynay isagii baa dhaqaaqay wuxuu u tegay nin la yidhaha suhayr ibnu abi umaya suhayr ibn abi umaya suhayrkani waxa weeyaan waa jilibka abijahl bani makhsuum waa qolada calanka gaaladooda ee reer bani haashim ay tartamaan laakiin muxuu kaga duwan yahay dadkaa kale rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa ilmaabti ruma waxa dhashay caatika binta cabdilmualib ninkani intuu u tegey ayuu kicinaya wuu dhiidhi gelinaya dhiiggiisu kicinaya wuxuu ihi ninka suhayrow ma adna halkan aad iska labisanta oo wax cunaysa oo cabaysaa ree abtigaana halkanay ku baabeen oo ku shufeeleen oo baktigu xalaal u yahay ma halkanaad adigu xaaladdaa tahay iyanaysaa yihi wuxuu ugu sii daray wallaahi haddii abijahl halkaaga ku jiri laa oo abtiyaaladii halkaa ku xaraysnaan lahaayeen wallahi inaanaday ku tixgeliyeen ama toos buu ugu geyn laha ama qarsoodi ugu geyn laha abujahl abtiyaaladii waa kuwa kula nool adigu ragga meel lamid baa tahay marka xamiyadii baa qaaday ragnimadii wuxuui maxaan qaban karaa keligay baana nin labaad waad haysaa buuri waa kuma waa aniga buuri s laba nin baynu nahaye waxba qaban mayne nin saddexaad inoo raadi kii saddexaadna waxay ka dhigteen almutcam ibnu cadiy oo rasuulka ay waxoogay kala yar tirsadaan oo bani haashim iyo bani nawfal bay kala yihiin laakiin waa aad bay isugu dhow yihiin afar awow shan awow meelaha dabeetana ninkii bay u tegeen si sileeg bay ku yidhaahdeen waxa u tegay hishaam kii kale uma tegin wuxuu kuri maxaan qaban karaa keligay baan ahay waad haysaa buu yihi nin labaad waayo waa aniga mid saddexaad inoo raadi waad haysaa buu yihi waa suhayl weli saddex bayna afar mid afraad inoo raadi buu yihi kii afraadna waxay ka dhigeen abilbakhtariy ibni hishaam abilbakhtariy ibni hishaam baa loo tegey sidiisi leeg buu ku yidhi maxaan qaban karaa keligay baan ahay waxaad dareemaysaa in la wada necbaa rag wada necbaayeen intii sharafta lahoo dhani aanay ogolayn laakiin waxa ka weyn qaanuunka inay ilaaliyaan iyo go-aanka la gaaray inay ixtiraamaan iyo qabiilku xaggu u jeeday iyo waxbay dhowrayaan maxaan yeeli karaa buu yidhi dee waad haysaa nin labaad waa aniga nin saddexaad inoo raadi waa hebel kuwa afraad waa haysaa mid shanaad inoo raadi buu kusoo daray isagu kiina waxay ka dhigeen aswad ibni cabdilmualib aswad ibnu lmualib waa mualib kale maaha kan qoyska rasuulka alayh salaatu wasalaam maaha aswadkani waxaynu ku arki doonaa beder dagaalka beder isagoo gaboobay oo saddex wiiluu dhalay maalinta halkaa lagu dilo oo gaalo ah oo muddo intuu oohintiina la joojiyey qurayshi ay joojiyeen abaroortii odhayaan inugu hiirsanin ayuu gubanayaa inamadiina waa dhinteen maalintii dambu maqlay baroor islaam barooraysa markaasuu yihi wallahi shan waa la ogolaaday oohintii deetna gabay buu ku ooyey ku calaacalay iisa og buu yihi barorta in la ogolaadeen kale waxbuu ilaan leeyahay dowladda quraysheed go-aankeedii wuxuu la soo noqday war la yaab leh wuxuu yihi islaantuba awr ka lumay u ooyeysa awr ka lumay hee ayuu ooyeysa bas intuu madaxa taagay buu yihi atabki an yadilla laha baciiru wayamnacuha min almaw- min al- min annawmi sahuudu ma awr bay ooyeysaa oo hurdo u diiday fabki in bakayta calaa caqiilin wabki xaarisan asadi lusuudi hebel oy oo caqiilu oy oo xaaris oy waa ninka xaaladdaa mari doona laakiin markan wuxuu taagan yahay meel sharaf leh oo wuxuu doonayaa inuu dadkaa masaakiinta la dulmayo dulmiga ka qaado kiina wuu ku raacay shantii waxay ku shireen habeen madow caqaba buurta caqaba ayay ku shireen buurta waxay u doontay waa meel cidla ah maca daalika waa habeenoo quraysho arki mayso waana shadina uma badna waxay ku ballameen caruurta inay jebiyaan afhayana way samaysteen suhayl ibni abi umaya oo loogu garaabayo oo dee abtiyaaladii meesha ku jiraan nin walbaa wuu soo labistay wuxuu soo fuuli kari soo fuulay hubkiisu soo qaatay sidii ay macruufka u ahayd waxay ku dawaafeen kacbada oo waxay u ahayd markay yimaadaan bayna dawaafaan markaasuu suhayl ku hadlay ma waxbaynu iska cunayna oaynu iska cabaynaa waxaan doona labisanaynaa bani haashim iyo bani lmualibna halkaa waa u dhammaato wallahi in aanaan maalintii la qorayna raalli ka ahayn maantana aanaan ogolaanayn abujaaloo koolaha fadhiyaa soo kacay waa ninkii isu dhigay inuu isagu ilaaliyo waxa weeyaan dowladda iyo nidaamka iyo shirkiga iyo gaalnimada wuxuu uhi been baad sheegtay